habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga e v o a oo idinka imanaysa washington waxaadna naga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatanka iyo efemyada geeska africa telefoonada gacanta iyo boggayaga v o a somaly com
waa jimco bisha juunna waa labaiyo toban sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda ah waxaa halkan wadajir idinkaaga daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a booliska kanada oo sheegay inay qabteen nin soomaali ah oo lala xidhiidhinayo afduubkii laba saxafi loogu geystay duleedka muqdisho sanadkii labadii kun iyo sideedii ninkan lagu magacaabo cali cumar adeer waa toddobiy soddon jir wuxuu magaaladan magaaladan ottawa uu ku sugan yahay muddo afar maalmood in ka yar kan waa nin ku lug lahaa ayay leeyihiin gabadhii lagu magacaabi jiray canadiankeed amanda linda howt iyo ninkii australianka journalistaha ah ee lagu magacaabi jiray brennan ee lagu haystay gobolka shabeellada hoose magaalada marka waxaa kalooad maqli doontaan dagaallo culus oo ka dhacay deegaanka jameeco oo u dhow buur hakaba barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
booliska kanada ayaa sheegay inay xidheen nin soomaali ah oo lagu magacaabo cali cumar adeer oo ay sheegeen inuu ku lug lahaa afduubkii wariyihii kanada u dhalatay amanda linhout iyo wariyo kale oo australia u dhashay brennan kuwaasi oo lagu afduubay gudaha soomaaliya saddexlabaatankii bishii agost sanadkii labadii kun iyo sideedii ninka soomaaliga ah ayaa lagu qabtay magaalada ottawa maalintii shalay booliiska ayaa sheegay inuu cali cumar adeer uu ku lug lahaa wadaxaajoedyada muddada shan iyo tobanka bilood socday ee afduubka ahaanta wariyaasha loo haystay ee dalka soomaaliya lagu afduubay labada wariye ayaa waxaa la sii daayay bishii nofembar labadii kun iyo sagaalkii
dagaallo culus oo bilowday shalay gelinkii dambe ayaa ilaa iyo saaka ka dhacayay deegaan ilaa soddon kilomitir u jira degmada buurhakabe ee gobolka baay dagaaladan ayaa bilowday markii maleeshiyaadka ururka al-shabaab ay weerar kadisa ku qaadeen kolonyo ciidamada etoobiya oo sahay galbinaysay weerarkan ayaa la sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay ku gubeen ugu yaraan laba baabuur oo mid ay tahay booyad ay leeyihiin ciidamada etoobiya waxaa kaloo wararku ay sheegeen in halkaasi khasaare nafeed uu ka dhacay ciidamada etoobiya ee la weeraray ayaa la sheegay in ay xalay ku hoydeen deegaankaasi islamarkaana ay gurmad dirsadeen hase yeeshee gurmad dambe oo ka yimid dhinaca baydhabo ayaa lagu soo waramayaa in mar kale ay weerar ku qabsadeen al-shabaab saacadihii hore ee saaka weerarkan ayaa la sheegay in ciidamada etoobiya ay saddex baabuur oo kuwa dagaalka uga qabsadeen al-shabaab sida ay sheegayaan warar xog ogaal ah khasaare nafeedna oo halkaasi ka dhacay mid ka mid a ururada shaqaalaha ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in budhcadda internetku ay iminka gacanta ku hayaan dhammaan macluumaadka gaarka ah ee ay leeyihiin shaqaalaha dowladda federaalk ee maraykanku arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo ay saraakiil maraykani shaaciyeen in weerar dhinaca internetka loo malaynayo inuu ka yimid dalka shiinaha lagu jabsaday xogta gaarka ee shaqaalaha dowladda maraykanka ururka shaqaalaha dowladda maraykanka ayaa maanta oo khamiisa qoraal arrintaa la xidhiidha u diray xafiiska maamulka shaqaalaha maraykanka oo xafiiska oo ah xafiiska laga xaday macluumaadka xafiiskan oo magaciisa loo soo gaabiyo o b m ayaa toddobaadkii hore sheegay in ku dhowaad afar milyan oo ka mid a shaqaalaha dowladda loo dhacay xogta iyo macluumaadkooda gaarka ah kadib markii bishii disembar weerar dhinaca internetka lagu soo qaaday iimaylada xafiiska shaqaalaha madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa tegay aqalka cabital hillka ee koongareeska maanta si uu uga codsado daqiiqadii ugu dambeysay in saaxiibadiisa dimuquraadiga ay taageeraan heshiiska uu aadka ugu rajada weyn yahay madaxweynaha ee loo yaqaano qorshaha ganacsi ee wadamada asia pacific iyadoo dhowaana aqalka wakiilada ay cod u qaadi doonaan haddii la kordhinayo heshiiskaas iyo haddii kale jimcada maanta ah ayay weli kala caddayn haddii sharcigani uu haysto taageerada dimuquraadiga kuwaasoo qaar badan oo ka mid a ay ka walaacsan yihiin in heshiiskan marka lasoo gaabiyo loo yaqaano t b b uu sababi karo in shaqooyin badan oo maraykanka ah ay dibadaha aadi doonaan dhibaatana ay u geysan karaan deegaanka jamhuuriyiinta ayaa si guud u taageera heshiisyada ganacsiga ee xorta ah balse qaar badan oo ka mid a waxay kasoo horjeedaan in ay guul siyaasadeed oo weyn dusha u saareyso obama gaar ahaana doorashooyinka soo socda ee labada kun iyo
halkaad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington sidii aad dhegaystayaal wararkaba ku maqlayseen booliska dalka kanada ayaa qabtay cali cumar adeer oo ay sheegeen in lala xidhiidhinayo afduubkii labada weriye ee amanda linhout iyo nigel brennan oo u kala dhashay kanada iyo australia bishii agost labadii kun iyo sideedii cali cumar ayaa la sheegay in uu toddobaadkan uu yimid dalka kanada booliska waddankaasina ay dabagal ku hayeen xataa intii uu joogay soomaaliya sida ay tabinayso warbaahinta kanada ibraahim xasan daandure ayaa wararkan ka waraystay weriye muuse kuulow oo ka tirsan wargeys ka soo baxa magaalada toronto ee dalka kanada magacaabo cali cumar adeer dhowr iyo soddon jir ah waa toddobiy soddon jir wuxuu magaaladan magaaladan ottawa uu ku sugan yahay muddo afar maalmood in ka yar marka runtii booliskaani details ama warbixin dheeraad ah ma doonayaan inay ka bixiyaan waxay leeyihin arrin investigation ayaa socota laakiin waa nin ku lug lahaa ayay leeyihiin gabadhii lagu magacaabi jiray canadiankeed amanda linda hout iyo ninkii australianka journalistaha brennan ee lagu haystay gobolka shabeellada hoose magaalada marka muddo afar boqol iyo lixdan maalmood waa shan iyo tod iyo dhowr cisho lagu haystay magaaladaasi tood oo ay runtii gacanta shabaabka ku jirtay marka ninkan lagu magacaabo cali cumar adeer waxaa lagu soo eedeeyey inuu ahaa ninkii dhexdhexaadinayay lacagihii ay weydiisteen shabaabka iyo niman kanadianki australiyaanka ahaa ninkii dhexdhexaadinaya ayuu ahaa ee u dhexeeyey labada dhinac marka arrintaas ayaa lagu soo eedeeyey waa gartay waxaad ii sheegtay in jaraa'idku ay qorayaan maalmo ku joogay magaalada ottawa caasimadda dalka canada ma soomaaliya ka keeneen r c m b da ma ottawa lafteeda ayay ku qabteen jaraa-idyada waxay leeyihiin ciidamada federaalka ama r c m b da loo yaqaano ee dalkan canada iyo canada border service iyo foreign departmentiga iyo australian federal booliiska ayaa iska kaashaday baaritaankan muddada dheer qaatay ee ninkan dhibaatadaasi tud gabadhaas canadianka iyo australiyanka dhibka loo geystay dadkii geystay sidii maxkamad lagu soo saari lahaa intaasoo ciidan ayaa iska kaashaday arrintaasi tudna ninkan ayaa loo soo qabtay oo runtii viisaha uu dalkan ku yimid waxaa la leeyahy waa si sharciya viisa saxa oo temporary viisa ayuu ku yimid muddo afar cishana waa uu ku sugan yahay laakiinse waxay u muuqataa arrin runtii viisaha lasoo siiyey la diyaariyey oo runtii la doonaya ninkan in halkan lagu soo geliyo waa gartay ma la sheegay wakhtiga maxkamadda la horgeynayo waxaa lainayaa wiigga soo socda ayay leeyihiin marka hadda a sugan yahay cali cumar adeer wuxuu ku jiraa gacanta booliiska wuxuuna kan yahay magaalada ottawa ee caasimadda dalka canada muuse kuulow oo khadka telefoonka ee toronto canada ugu warramayay ibraahim xasan daanduri halkaad kala socoteenna waa v o a
sida aad warkaba ku maqlayseen dagaalo qaraar ayaa duleedka degmada buurha kabe ee gobolka baay shalay iyo maantaba ku dhex maraya ciidamo ethoobiyan ah iyo kuwo maleeshiyada al-shabaab ka tirsan dagaaladan ayaa bilowday markii maleeshiyada al-shabaab ay weerar gaadma ah ku qaadeen kolonyo ka tirsan ciidamada etoobiya haddaba waxaa warbixintan ka soo diray magaalada baydhabo waryaheena mukhtaar maxamed catoosh
iskahorimaadkan oo u dhexeeyay kooxda al-shabaab iyo ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ethoobiya wuxuu ka dhacay deegaanka jamaacada oo qiyaastii toban iyo siddeed kilomitir dhanka bari ka xiga degmada buurhakaba ee gobolka baay gudoomiyaha degmada buurhakaba cali xasan cabdi cali olombig oo khadka telefoonka goordhow igu warramayay wuxuu ii sheegay iskahorimaadka ka dhacay deegaanka jameecada inuu bilowday markii kooxda al-shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo ciidamada ethoobiya oo maraya deegaanka jameecada
shalay toban kow saac ilaa w saddex saac saddex saac kadamba dagaalka madiina nimankii oo oo maleysigii oo haweeraran ciidamo damsom dagan kabacda tani raataha sugaaliniin hakanagadan tumilaa ilaa lamsaamala dagaalka socdi inkastoo maamulka degmada buurhakaba uusan si rasmi a u sheegin khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay meel ku dhow degmada buurhakaba haddana kooxda al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka ka dhacay deegaanka jameecada shabaab ayaa bagga ay wararka ku faafiyeen waxay ku qoreen askar badan inay kaga dileen ciidamada ethoobiya dagaalka ka dhacay deegaanka jameecada iyagoona sidoo kale xusay in dagaalka uu isugu jiray qarax ismiidaamin iyo dagaal foolkafool ah deegaanka jameecada oo siddeed iyo toban kilomitir u jira degmada buurhakaba waxaa dhex mara waddada dheer ee xidhiidhisa degmada buurhakaba iyo magaalada baydhabo iyadoo kooxda al-shabaabna ay halkaasi gaadiidka isticmaala waddadaasi ay ku baari jireen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhaba
aad ayuu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosh oo warbixintaasi nala socodsiin halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqiidaadda toddobaadka waxaa toddobaadkan inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya haaruun macruuf
mas-uuliyiinta soomaalida ee isku xilqaamay gurmadka dadka tabaalaysan ayaa sheegay in dadka soomaalida ee qaniga ay ka gaabinayaan inay gargaaraan dadka baahan xilli xaaladda bani'aadminimo ay ka sii darayso sababtoo ah dadka faraha badan ee ka soo qulqulaya dalka yeman iyo weliba fatahaado saameeyey dadka iyo dalagga waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana marti iigu ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda somalilan adna aadan ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yemen iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsade soomaaliyeed oo deggan dalka imaaraadka carabta dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya soomaalida ku go'doonsan yemen hadalkana waxaa ku horraynaya sheekh nuur baaruud oo ka hadlaya muhiimadda ay diinta ku leedahay iskaalmayntu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هارون معروف هذه إذاعة في أو أد بدو محسنتين وجانس في عرنتي إسلامكم مركز لفيريو ضدك مسلمين أو كل جسد الواحد وقف كركي أو كلا qof korkii hadday xubin xanuuntana dee korkii oo dhan wuu xanuunsanayaa sidaa nebigeena inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo yidhi mu'miniinta tilmaantoodu siday isu jecel yihiin isugu naxariisanayaan waa qof korkii oo kale xubin hadday xanuunta jidhka intiisa kale wuu la xanuunayaa marka suurtagalba ma aha yacni qof muslin ah inuu daawado walaalihii oo gaajo iyo oon iyo xabad ku dhammaanaya inuusan naf iyo naqba usan xataa shilinka u dambeeya inuu ku bixiyaa la rabaa shilinka u dambeeya iska daa wax kale kolka diinta islaamka la eego waxaa weeye sadaqadu xooluhu way ku bataane xoolaha ma yarayso ilaahay baa ballan qaaday oo yidhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu wa huwa khayru raasiqiin wixii aada bixisaan wax kasta ood bixisaan ilaahay baa bedelkiisa keenaya nabigeennuna wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam waagu markuu baryo subax walba oo waagiisu baryo laba malag inay dhawaaqayaan oo mid leeyahay ilaahay ow qofka wax bixiyo bedel sii malaga kalena uu leeyahay ilaahow qofka wixiisa haysta xoolihiisa halaag oo baabi'i marka sadaqadu cadhada ilaahayna way baktiisaa maalinta qiyaama harhka la harsanna weeye xooluhuna way ku bataan cimriguna way ku bataa marka sadaqadu ahmiyadaasay leedahay annagu haddaan nahay guddiga badbaadinta iyo samata bixinta muddadii koobnayden jiray yabooha badan baan samaynay qaaraan aruurin yaan samaynay marka waxaan isleeyahay soomaalidu waxay u baahan tahay inay ku tababarato inay ku tababarato in wax la bixiyo oo adduunyada aan wax laga sugin waayahay waynu ka hadli doonaa arrimahaas laakiin marka hore sidaasoo kale aan ku soo dhoweeyo sheekh axmed yuusuf daad dadka ugu badan ee ka imanaya yeman hadda waxay kusoo degayaan boosaaso culays fara badan baa idin saaran bal hawshan sida aad isugu xil saarteen iyo dadka soomaalida jawaabtii aad ka hesheen daafur yar naga sii salaamaya waana ku faraxsanahay sida sheekh nuur baaruud uu sheegay annaga waxaa na soo gaaray xaqiiqadii dad dhowr iyo toban kun dhowr iyo toban kun oo qof ah baa kasoo degay magaalada boosaaso oo kasoo qaxay magaalada yemen dadkaas oo qaba baahi dhamaystiran shay walba oo bini aadan u baahan yahay ayay u baahdeen haddayna waxay bilaabeen afartii bishii lixaad laba kun iyo shan iyo tobanka ayay bilaabeen safarka xaqiiqadii dadkaas dhibka iyo rafaadka soomaaliyeed ilaahay subxaana watacaala awalan xagga rabbi ayaa laga fuuyeeyey haaniyan waxaa u gargaaray oo garab istaagay shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogeen shilinkii ay haysteen gabar iyo wiil iyo hooyo waxaa number one ahaa shacabka puntland ganacsatada puntland ku nool waxaa lambarka labaad ahaa shacabkii soomaaliyeed ee khaarijka iyo gobolada kale ee soomaaliya ku noolaa gacantooda ayaa lagu badbaaday dadka intaa tiro la-eg hay-aadku waxbay ka qaadeen tiro yar laakiin waxaa lagu badbaaday dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ee shacabka aada qiibaha badan eesoo haddana soomaaliya puntland somaliland koonfur cid u kala hartay ma jirin dad aada u qiimo badan bay ahaayeen haaruurow asbaabta kalifaysa ee wanaagga iyo khayrkaa sida shiikhu sheegay horta magaca soomaali asal ahaan wuxuu ka yimid deeqsinimo iyo martisoor marka labaadna waxaa ku kalifayo waa caqiido ay dadku aaminsan yihiin ooay ugu dhowaanayaan dariiqa nabi maxamed sala allau alay wasalam iyo saxaabada iyo mu'miniinta oo ay aaminsan yihin inay qabri la galayaan tan saddexaadna waa dhaqan soo jirtay oo waad ogtahay ninka reer miyiga ee labada neef haysta maanta haddii la martiyo neef buu qalaa waxa weeye haddee inagoo dhanna miyigaan kasoo jeednaa nambarka afraadna waxaa ku kalifaya walaalnimo ummadda tan soomaaliya waa walaalo waa xigto waa qaraabo adiga haarun haddaan caawa isqaraabaysano meel baan iska soo gelayn iyada laftigeeda waxyaabaha ku xambaaray ayay ka mid ahayd waaye waxaan u tegayaa adna aana ismaaciil muddo dheer ayaad ka soo shaqaynaysa mafalka cisbitaal ayaad aasaastay bal doorka ay ku lahayd in dadku ay waxbixiyaan iyo taariikhda waxbixinta soomaalida wax nooga sheeg harun maxruuf waa salaalan tahay odayaasha kalada salaalan yihiin horta deeqda ama ama sadaqadu waa wax adiga adiga kaa soo go-a weeyaan ma haddii aad wax ku dhibaan oo aad dareento oo aad u damqato waxaa ku dhaqaajiya adiga qalbigaagaa ku dhaqaajiya ee wax waane iyo hadal iyo ku yimaado maahe waa maalinta ilaahay ku garansiiyey adiga aad damqato aad qofkaa aad aragta dhibaatada haysta aad u damqato maalintaasaa wax kaa soo go-an waxaan u malaynaya inaan hawshaa bilaabay haba kala badnaatee anigoo yar baan bilaabay allah yarxamo aabo aadan dhakhtar aadan ismaaciil markii aan isagoo shaqaynayaan arki jiray ayaan arki jiray sida uu dadka buka dadka jirecsan uu uga door bido kuwa kale ee wax haysta marka waxay ii noqotay darsi ilaa ila ila noolaa intii cimriga intaan noolaay oo dhan way waxaan arki jiray haddii abaara jiraan haddii dad abaaloogaan haddii dad ay wax wax ka baxaan inuu dadkaa uu aada uguugu jirjircnaa ugu jirjirnaa cisbitaalkan markii aan bilaabay waxaan arkay dalki somaliland oo burburtay waxaan arkay cisbitaaladii oo aan jirin waxaan arkay dad badan oo wixii ay haystaan ka baxday anigu markaa waxay waxaan dareemay inaan itaal dhaamo waxaan dareemay inaan dadkaa wax u qaban karo waxaan dareemay haddii aanan gacanta wax ku haynin inaan qalbiga iyo madaxa aan wax ku hayo oo aan aqoon haddii aan la wadaago oo aan dhalinyaro ama jiil cusub aan u tababaro ay kuwaasu noqon doonaan sadaqa jaariya oo aniga iga cimri dheeraanaya oo anigu marka aan meeshaa ka baxo sii wadi doono hawshay maantada tanoon dila hadlayno afartan umuliso oo loo kala diray gobolada somaliland ayaanu qalabkii ay wax ku dhalinayeen ay wax ku qabanayen dadka aamusayna sidee haddaba dadkan dadka ummadda dadkan ku abtirsada jinsiyada soomaaliyeed meel kastay degan yihiin somaliland soomaaliya ethoobiya jabuuti meelay degan yihiin ama khaalidkaba joogaan sidee dadkan loo fahamsiiyaa in dalkan dadka jooga iyaga unay soo eegayaan waxaan u malaynayaa dadku haddii ay is-abaabulaan oo ay wax niyada gashadaan meel abaaraan anigu caafimaadkan abaaray iyo aqoontan abaaray haddii qof walba wixaa uu isleeyahay waad ka qaban kartaa ay isku abaabulaan oo ay is urursadaan soomaalida waxay ku maamahdaa irbad ururtaa miishaar bay noqotaaye waxay waxa ay ururiyaana ay mar gacan keliya ay usoo biilaan oo halkay ula niyoodeen ay geeyaan waxaan umalaynayaa sadaqad weyn oo wax wanaagsan oo kudayasho mudan ayay noqonaysaa haddii se loo eego reer hebel iyo meel kale iyo gobol hebel iyo dal hebel wixii way kala firdhayaan marka damqashadaa iyo dareenkaas ayaa wax ku yimaadaan wax ku abaabulmaan aad baad u mahadsan tahay aadna waxaan u gudbayaa cabdi cali faarax laba su-aalood oo isa saaran baan rabay inaan ku weydiiyo laakiin marka hore bal sida adi ay kuugu dhalatay inaad markabkan u dirto yaman iyo waxaa kugu dhiirigeliyey nala wadaag fadlan
sheek muxuu ahaa saaxiibkii haruun macruuf waan ku salaamayaa mar kale de sida uu sheikhu sheegay aayadda qur-aanka oo qof walaalkaa ah oo dhibaataysan haddaad wax dhaantid in aad wax u qabatid ahayd ayaa ugu kaliftay bacdamaa aan adliist wax yar dhaamo inaan arrintaas wax ka qabto ayaa miisay alxamdulilah rabbilcaalamiin guusha koowaadna waa gaariya marka maanta ayuu baxay waxaana rajay doona inaan sii wadi doono marka dee waxa weya waad fahmi kartaa nin walaalkaa dabkiisu shidan yahay dabkaadu shidan dabkiisu dansan yahay inaad saacidid waayo mid oo meel dagaal ka socda joogo wax un awasan haysan oon ammaan haysan de inaad indhaha ka qabsatidna way kasii xun tahay marka walaal waxaa igu kalifay in aan dadkaas dhibka haysto aan la qaybsano la qaybsiga waxaa kamid a in lacagta la bixiyo xanuun ayay tahay marka dhibkaas haysta in aan la qaybsano ayaa igu kaliftay inaan dhaqaaleyga geliyo marka waxaan ka wadaa walaal in xoolaha la bixiyo in jirkaada meel laga gooyo ay lamidtahay xanuunkeeda marka waxaan niyeystay in aan atleast fadhis ka gooyo si aan ula qaybsado xanuunkaas walaalahay ahaye
waay sheekh nuur baaruud xilligii abaarahana waad waxbaad aruuriseen soomaalidu siday wax u haysato wax ma u bixisaa bal adoo xilligaa hore iyo hadda isbarbar dhigaya
bismillahi raxmaan raxiim haaruna waad mahadsan tahay walaalkeen sheekh axmed yuusuf daabsu uu sheegay soomaalidu in tilmaanta guud marka la fiiriyo ay deeqsi tahay oo ismarti qaado oo isa soo dhaweyso waa waa wax jira weeyaan laakiin waxaan isleeyahay martiqaadka iyo waxyaalaha yaryar waa gaar laakiin masa masaa'ibkan oo kale markay dhacaan in adduun laga in ama dawlad laga sugo ama adduunyo kale laga sugo soomaalidu waxayna weli garanin baad moodaa adduunyadan kale waxa laga keeni hay-aduhu ay bixiyaan in dad ayagoo kale ah oo muxsiniina oo samafalayaala laga soo arooriyey anigu anigu wixii hadda ka horreeyay dhacdadan hadda aan ku jirno waxaan ku qanacsanaa ganacsatada soomaalida soomaalida oo dhan cidiiba way heli karta inay dad deeqsiyaala yihiin oo isu damqada oo lacagta hura saasaan u qaatay mathalan labadii kun iyo lixdii kolkii maxkamaduhu joogeen hal habeen baan idaacaddii hon africa waxaan ka aruurinay afar boqol oo kun bal waa hal habeen haddana haaruno waxaan bilownay qaaraan aruurinta may sideed iyo tobankeedii haddana june waxaa lagu jiraa baan umalayn ko iyo tobankeedii laba iyo tobankeedii meelahaas marka intaas oon intaasoo t v iyo intaasoo idaaca fadhiisanay shirkadda hormuud oo laba boqol kun mar yaboohday iyo shalay oo rugta ganacsatada laba boqol oo kun ay yabooheen kolka laga tago ganacsatadii soomaaliyeed ee faraha badnayd shirkadihii faraha badnaa way aamusan yihiin yacni lacagta naga soo gaadhay dadweyne caadi ahoo iska caadi oon waxba haysanin shan dollar toban dollar hal dollar maalintan oo idaaca fadhino yaa dhici karta maalmihii horaa kun kun dollar iyo laba kun iyo aan maqlaynay xataa dadkii yaboohay oo baarlamaan iyo wasiiriyi ay ku jireen badankoodu lacagtii ma keenin marka lacagta noocaa ku timid boqol kun ma ayna gaadhin berigaana hal habeen baa afar boqol oo kun aan ku aroorinay marka waxaan isleeyahay malaha maxkamadaha la xiiseynayay marka anigu waan dhaliilsanahay soomaalida arrintan musiibada ahe weyn siday ooga jawaabeen anigu waan dhaliilsanahay waxaan isleeyahay sidii la rabay in loo damqado oo looga gilgisho oo nafiya maro dib u dhac weyne inuu ku jiro waxaan waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan shirkado la hadalnay inna la yidhi berri baan idiin soo jawaabayna ama berri dambe shirkado waaweyn ilaa haddana laba usbuuc oo kale jawaab aanaan ka haynin waaye marka waxaan isleeyahay soomaalida anigu sheekh nuur ahaan dib baan oogu fakarkii markii hore aan ka qaatay dib baan oogu noqonayaa inay isa saxdo soomaaliduna aad baan u rajeynaya waaye sheekh axmedow idinku waayo aragnimo taas ka duwan ma kala kulanteen puntland uu sharaxay sheekh nuur baarud horta shiikhay waa aad baan u salaamaya iyo ragga oo kale iyo gabadha walaashii furashada ah anigu waxaan qabaa horta aad baan ugu faraxsanahay oon ku kalsoonahay soomaalida waxbixinteeda iyo shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka hadda aynu magaalada wadanka aynu joogno puntland waxaana soo maray waktigii roobabka oo aadka u dhibka badnaa oo xoolo badan iyo dad badan dhamaadeen waxaas gacanta soo gashay hal milyan iyo sagaal boqol oo kun oo dollar xisaab celinteedana lasoo bandhigay maanta aynu joogno dadka intaa tiro leeg oo dhowr iyo tobanka kun oo qof ah waxaa saldhig u ah shacabka xaqiiqadii oo gudaha ah dibaddana waxbay soo direen allaha barakeeyo laakiin shirkadihii wadan wadanka aynu joogno puntland tartan badan bay galeen shirkad walbana maalin bay raraysay waxaan isleeyahay ilaahay khayr badan hasiiyo dadaal badan ayay sameeyeen haddee laba iyo toban kun oo qof lacagta lagu raray lix kun ayay rareen ilaa toddoba kun waa lacag gaaraysa toddoba boqol oo kun oo dollar waxaad bixiyeen shacab markii hay-adaha laga reebo shacabka ganacsada ayaa bixiyey dibad iyo gudo marka waxaan isleeyahay hadee meesha anagu aan joogno kalsooni badan iyo waxaan isleenahay dadka haddii dee loo yabooho oo la wacyigeliyo ay arkaan dadka ay ku kalsoon yihiin weli culamaa udiinka sheekh nuur baarudi aad baa loo jecel yahay baaqooda aad baa loogu kalsoon yahay dhaqaaluhuna wuxuu ku yimaadaa min qibla culama culamada xaggooda markii culamada ay baahida iyo dhibta sheegaan ayaa waxaa dhaqaaluhu yimaadaa marka tajribadeena kalsooni badan waxaan qabnaa shacabku inuu isku filnaan karo barnaamij waxaa ka jira puntland gaar ahaan la yidhaha isu tashi oo hadda ka hor xitaa buundooyin hal milyan oo dollar shacabkaa dhisay ganacsada puntland welina way u taagan yihiin maanta ugu dambeysa dahabshil waxay qaaday soddon kun oo doolar oo dad ah ayay qaaday shirkadaha kale golis iyo kulli waxsaas u dadaalayaan marka anu waxaan isleeyahay boqolkiiba laba boqol ayay aada u mahadsan yihiin u barakabad una khayr badan yihiin welina waxaan leenahay howlka madaalow weli waa hobadii waayahay doctor adna aad ismaaciil waxaa jirta wadamada reer galbeedka oo kale markaad joogto ama wadamada khaliijka oo kale in waxbixinta iyo wax ururintu ay arin ay meel weyn ka joogto mujtamaca wadamadaas oo haddii telefishin laga sheego in baahi jirto laga yaabo habeen keliya tobannaan milyan oo dollar inay kusoo xarooto muxuu yahay farqa u dhexeeya inkastoo dee dabcan wadamada iyo soomaaliya aysan isku mid ahayn oo ay kala qanisan yihiin haddana maxaanku idhaahdaa maxaa ka maqan dadka soomaalida is-abaabulka waad ka hadashay khaliijka iyo iyo dalalka horta wax anigu fundraising oo ay sameeyeen umanaan tegin kamanaan arkin marka waxba ka sheegi kari maayo laakiin anigu waxaan waxaan ogahay in si caama markaan cisbitaalka aan waxuga baahdo inaan ka helo hiil dadka dhakhaatiirta ah ee caafimaadka ka shaqeeya dadkaas ayaa iigu deeqa gacmahooda aqoontooda farsamadooda tababarkooda deeqda ugu weyn anigu kuwaasaan ka helaa somaliland waxa aan aad waad maqashaano dad badan baanu qallaayon bilaashku qallaa rediyogaanu ka yeedhnaa telefishinkaa looga yeedhaa waxay ka yimaadaan dalalka jaarkaa bay ka yimaadaan soomaaliya ka yimaadaan booba maantada tan xaruur galkacyo iyo boosaasiyo ku noqonaysa oo qaliimadii u dhamaadeen madaxweyneyaashii bilaashka loo qalay ayaabanu maanta aanu oga bixinay marka soomaaliya ka yimaadaan somaliland bay ka yimaadaan etoobiya ka yimaadaan meeshii la rabo qofkaas haddii farsamaysan wax u qaban karayno waan u qabanaa uma uma eegno meelay ka yimaadeen marka khaliijyada iyo garan maayo malaha dee lacag badan halkaas way taalaa laakiin uma aanaan doonan wayde waxaanan ku lahayn xidhiiryo badan maanan ku lahayn waxaan anigu abaana dadka aqoonta leh way farsamadoodaas ayaa aniga igala qiimo badan malaayiinta shilmaadka ama doolarka ee la sheegayo waayo farsamo aanan lacag ku iibsan kareen ayay ii keenaan aqoon aanu lacag ku iibsan kareen bay noo ayaa noogu deeqaan marka anigu badan kuwaasaan abaana lacagaha aad sheegaysaan lamana soo galaan mana helo mana raatano waayada meel aanu umaba doono lakin markaa farsamada ayaa aniga aada ila qiimo badan iyo aqoonta hadii haddii ilahay uu noo keeno kuwaasaanu aada u qiimeynaa marka aqoontaas waxay ka iman kartaa dad ama carbeed dad muslima dad aan muslim ahayn mar haddii farsamadii qofkaasi uu kuu keenayo oo uu kuugu deeqayo si bini-aadamnaa kuugu deeqayo qofkii u baahnaa ee aada haysano uu ka faa'iidaysa ku caafimaadayo ilahay caafimaad ku siinayo waa alxamdulilah waa alxamdulillah waa deeq aan khiyaas lahayn deeq weyn weeyaan oo nagana aada qiimo weyn nololeh waa garta cabdicali faarax ganacsato fara badan baa kula joogta dubay muqdishona waad maqlaysaa sheekh nuur baaruud sidii aan filaynay wax looguma deeqin buu yidhi adu dabcan dadaal weyn baad samaysay laakiin ganacsatada haddana aad taqaanay siday wax u haystaan wax ma u bixiyaan wallahi maya saraaxa haruunow sida uu sheekh nuur sheegayba horta waxay aaminsan yihiin dadka soomaaliyeed ama puntland ha joogaan ama soomaaliya ha joogaan muqdisho ama isheeg muxuu ahaa somaliland waxa wax alla waxa hay-adaha khayraadka khayriga ay keenaan sida hilaal axmar ama isheeg muxuu ah hay-ad hay-adaha khayraadka waxay khayriga waxay keenaan oo dhan in dawladu soo dhiibtay umaleyn macnaha hay-adaha khayriga waxay keenaan waa dad ganacsataa ama masaakiin ama shaqaalaha waxay aruuriyeen oo la jamciyey ayaa meelaha dhibaatada ku jirta loo diraa marka annaga waxaan fahmi la nahay annagoo soomaaliya oo ganacsataa ama xataa shaqaale mushaar fiican qaata ama xataa dad dibadda ku nool oo dakli fiican soo galo in aan annaga khayri inta samaysano aan hay-ad khayriya oo naga dhexayso soomaaliyeed aan ku sugno qofka macnaha si dahabshiil oo kale banki salaam oo kale waxaa la ogahay in weli wixiis waa ku aamina waa ku shubtaa inta akoon ka furano oo hay-ad khayriga ku shubano qof kasta waxaan hubaa in soomaaliya laga heli karo hal malyan oo qof boqol dollar dhixi karta marka haddii hal malyan oo qof boqol dollar dhixi karta laga helo i hope inay kabargaray karto problemka baahida taagan oo hadda dhibaatada ka taagan meeshaas iyo wix kaloo dhibaato u yimaado oo waxaa la yidhaahdaa isheeg muxuu ahaa ilaahay masiiba naga celi masiibooyinka dhaco o dhan sheekh nuur baarud oo kale waxaa soomaaliya ku kalsoon tahay lacagta u maamulayo dadka in oo u gaarsiinaya meesha loogu talagalo way hubaan mar marnaad waxay ka fekeraan waxaa la aruurinaya marka la arkaan dadka aruurinaya inay cunayaan laakiin hadda sheekh nuur baarud ilaahay ugu gargaar ma baahno in uu lacag uu dadka qaaday oo dadkaas loo qaaday in uu hawa ka gasho isagaa juhdigiis ku bixinaya aqoontiis ku bixinaya xooggiis ku bixinaya afar labaatan sac u taagan marka waxaan hubaa sida laga rabay inaanay samaynin soomaaliya meel kasta ay joogto dhibka xagga ka jira iyo dakhliga ay haystaan aniga waxaa laga yaabaa daat waxay tiri ganacsadaha weyn waxaa laga yaabaa ganacsadaha yaradha kamid ahay laakiin niyadayda ayaa bi- ah, muxuu ah dadkaasa u danqada walaalahay marka waxaa laga heli karaa soomaaliya kun qof oo anigoo kale ah oo min boqol kun oo dollar bixis aa laga heli karaa mithaal waxaa kaloo laga heli karaa hal malyan oo qof oo min boqol dollar bixis marka shalay waxaan maqlay nin ganacsada ayaa meesha ka dhex yiri shirka eh, shan boqol oo kun markay codsadeen shan boqol oo kun maxaad su yeelanaysin aniga fikradaasan aaminsana waxaan dhihi karaa maxaad heli kartiin markii la dhihi lahaa inay shan milyan bixi lahaayeenan aaminsanahay ee dhacdamaa shan boqol oo kun oo dollar laga codsaday ayay nus waa ku filan tahay isdhayn laba boqol oo kun bixiyeen marka sheekh nuurow lacagta abaayada u baahan tihiin shan boqol iyo xataa shan milyan waxay kabargaray karta maahan marka waxaan qabaa aniga qof kasta oo soomaaliya oo walaalkeed ama dibad ha jirto ama guda ha jirto walaalkeed baahan haddii ay isleeyihiin lacagta aruurinaysaa dad kalaa cunaya qofka marka laga soo dejiyo isheeg muxuu ahaa berbere ama boosaaso dadkaas gaari u karey jaarad tikitka bixe waxay sii cunaan sii waxaas u samee marka waxaan hubaa boqol kiiba boqol inaanay wixii laga rabay soomaalidu ganacsada ah aanay samaynin ama xataa dad aan ganacsi ahayn wax kala dhaqaalihaysaa jiro oo oo si kasta ha u haystaane marka shirikaadka waaweyn iyo shirikaadka yaryar iyo shaksiyaadka waxay intuba wixii laga rabay one percent xataa kama bixin aaminsana aniga walaal waayo aad baad mahadsantahay marka n sheekh axmed ayaa telefoonku ka go-ay laakiin wuu soo laabtay haddaan u malaynayaa sheekh axmed may maqlaysaa aada iyo aada sheekh haarun waan ku maqlayo haarun macruuf waaya n waa ku iman doonaa marka hore laakiin waxaan rabaa inaan u tego n sheekh nuur baaruud arrinta n waxbixin la-aanta aad kala kulanteen ama sidii la rabay aan wax loo bixin magaalada muqdisho iyo deegaanada aad ku sugan tihiin arrintu ma is aaminaad la-aanba mise nidaam wax lagu ururiyo ayaan degsanayn waa midkeen wallahi haaruna inaynana aaminsanayn dadweynaha soomaali anigu ma qabo dadka guddiga madaxda u ahe la yaqaano anoo sheekh nuur baaruuda kamid oo laygu yaqaano abaarihii iyo daadadkii sida rabulcaalamiin markhaati uu iga yahayna waxaan bixiyo mooyaane bakeeri shaaha inaana weligay ka cabin marka waxa weeye hadda markaan bilaabeynay jeebkaygaan lacag ka yabo habeenkii u horreysay marka macnaha hadda waxaan kuu sheegaa masalan haaruun macruuf oo saad arrintan u garataan ee ugu yaraan toddoba idaaco habeenna labiyo toban idaaco oo hal shabaka ah la isu furay t v-ga oo layf ah oo adduunkana laga arkayay waan ku hadalnay intaas oo dhan marka la isku daro lacagta ama nas- horta lacagta cadaan ahaanba noo soo gaadhay waa boqolka kun ee hormuud iyo lacag aan u malayn dhowr iyo afartan kun lacag uun yani aan u malayn ilaa lixdan kun toddobaatan kunna yabahobay way waa la yabahay laakiin lama keenin marka maxaad u malayn yani intaasoo mar oon hadalnay annaga oo culummadii dadka ugu waaweyneyd aaminsanna ina la aaminsan yahay dhaliishu aaminaad la-aan ma ahaan u malaynayaa sababtoo waxna lagu arkay ma jiro Eh, ma garanaya aniga baryahan ma lacag la-aan baa jirta iyo anigu waxaan isleeyahay ayaa fakarkii aan qabay oo ahaa dadku inay aada wax u bixiyaan oo aada deeqsi u yihiin xilligii maxkamadahay ahayd hal habeen baan afar boqol oo kun qabanay haddana habeen dhan oon idaaca fadhino yaa laga yaaba hadda habeen dhaweyta idaacaan fadhiisanay Ah, laba iyo toban idaaca oo hal mar hadli baan fadhiisanay lacag hal dollar laba dollar shan dollar afar boqol oo dollar markay mari baan iska xidhnay marka anigu dhaliil badan baan soo jeedinayaa qaabka wax loo aruurin akoonno yacni dahabshiil sa- salaam banki al- amal kulli madkan cusub ee hadda premier kulligaba akoonnaha ka furnay hodan global yacni qaabkii wax loo bixin lahaa telefoon e e v c aan furnay oo lacagaha yaryar lagu soo shubi oo haddana iska rogi qaabkaasi wuu saxan yahay annaguna dadkii la aamini lahaa wu- wu- waa waa nahay laakiin waxaan isleeyahay un ma garanayo saan moodaya ma noqonin Eh, gacantaa dib loo hayaa anigu waxba ma qabiyo dhowr mar baan war maxaa idinku dhaca idaacadaha ka sheegay maxaad maxaad lacagta la bixin laadiin cadan waxaa ka ayaa hayaman ka socda sooma aragtaan dadka soomaaliyeed ee dhimanaya soomaalida hadda waa hambo horey u baabaaday markaa yeman shan boqol oo kun lix boqol oo kun baa joogtaa layidhi marka intaas hadday horteena ku dhimato ka waran waa dhibaato weeye annaga wallaahi hurdadii baa naga tagtay afar iyo labaatankaa sac waan taaganahay haddana dadkii sidaa rabnay ooma ina jawaabin wakan xaqiiqo kuu sheego ciyaalka yaryar ee iskoolada dhigtay iyo yaa hal dollar iyo laba kuwaasaa kuma wiil caseeye ayaa haruunow eh, saddex dollar baan maanta helay wiil hal dollar uu soo tuuray wiil caseeye kuwa kama abaalasho ah marka dadka yaryarka ah yaaban isleenahay waxoogaagaada haysaana badankooda dadka noocaas oo kale a bixiyey waayahay waynu u gudbi doonaa ugu dambeyn dhammaantiin waa idin siin doonaa fursad sida dadku ay wax ku bixin karaan ama qaabka idinku aad u dejiseen hadda ee wax laydinku tabaruci karo laakiin intaana u tegin waxaan rabay sheekh axmed yuusuf daad n ilaa hadda waayo aragnimadiinna xeesha ugu habboon eed adeegsanayseen ee wax lagu ururiyo waa maxay
haarun macruufow shiikha khayr allah siiye waa shiikhii soomaaliyeed run ahaantii dee aragtidiisa waa aragti qiimo badan waa soo dhaweyneynaa annaga haddaan puntland joogno sheikhu nuur baarud waa shiikhayagii qaabkan wax u ururino waxa weeye ummadda waxbaan u baaqnaa u bandhignaa dhibka jirnana waa u sheegnaa idaacado iyo telefishin intaba baaqa jawaabtiisana waxaan sameynaa xisaab celin ummaddii waxay noo soo direen annaga u duceyneyna qofkii konton soo diray qofkii boqol soo diray qofkii boqol kun soo diray waa unu duceynaa xisaab celinna waa u sameynaa waxaan u qabanaa shir-saxaafada joogta ah dhanna waxaan ka dareensiinaa dhibta jirta oo walaalaha soomaaliyeed haysataa maadaama dhibta annaga gaar ahaan dekeda boosaaso waxay ahayd runtii dhibta ugu badan dhowr iyo toban kun saddex iyo toban kun oo qof dhanka kalena waxa ay bixiyeen abaalgud waxaan uga dhignaa inaan u duceyno oo ilaahay u barino oo dibadii gudaa meeshay joogaanba in alla xoolaha u barakeeyo awlaada run ahaantii xisaab celinta iyo ducadaas iyo iska warqabkaas waxay keentay haddee hawshu inay si fiican ku socoto baahidu waa weyn tahay baahidu aada ba u ballaaran tahay ilaah unba awood iska leh laakiin waxaan isleenahay haddee nin walba tabartii ayuu taagsadaa ninkii konton awoodoo konton ku siiya hadda wax weyn buu ku siiyey ninkii boqol kun awoodo oo boqol kun kusiina wax weyn buu ku siiyey marka waxaan isleenahay dee nidaamkaas baaqa iyo xisaab celinta iyo dhiirinta iyo ducada iyo iska warqabka iyo ragga camalka hay sida shiikhu sheegay waa lilah sheekh daaro cabdi iyo sheekh maxamed macani laba shiikhoo aada loo yaqaan weeye waa ninkii ilmeynayay qaabku wax ku raadina qaab ikhlaasi lilahi waay marka ilaahi subxaana watacaala dee intii awooda waa lagu guulaystay welina haddee waa la sugayaa oo waxaad moodaa hawsha weli waa socotaa markabka walaalkii cabdi cali faarax beri anuu igu soo socdaa inta laba kun iyo dhowr boqol baa saaran laba kun iyo shan boqol saakana waxaan dhoofiyey ilaa lix boqol oo qof oo somaliland baan u dhoofiyey xamar baan u dhoofiyey berrina adikadii soo istaagay anay isugayaan saasay tahay waxaan aaminsanahay dee insha allah dadkii awalba wax bixin jiray iyo midnimadii iyo dadaalkii inay weli taagan yihiin waaya aad baad u mahadsan tahay adna aada ismaaciil qodob muhiima ayaad mar dhowed ka dhawaajisay oo ah in waxqabadka dhaqaale keliya uusan ahayn ee dadka aqoonta le aad ka raadiso haddana wax kastoo la qabanayo xataa haddii dadkii aqoonta lahaa ama xirfad lahaa aad hesho dhaqaalihii waa lagama maarmaan marka dhaqaaluhuna lacag keliya maaha hantiyo kale oo kala duwan oo dadweynuhu bixin karaan ayaa jira maxay kula tahay in loo baahan yahay bulshadu inay samayso adiga waayo aragnimadaada maya horta waa waxa waa hadda markii ugu horreysa waan ku bilaabay waa in qofkaas uu indhihiisu wax arkaan qalbigiisu wax bareenaan waxaan garanaya anigu markii xisaabkaan dhisayay markii wixii aan lacag aan hayay iga baxday wixii dahab aan hayay aan iibiyey farahayda wixii ku jira ka ka soo dhamaadeen ganacsatada waaweyn ee somaliland baa ii gurbatay mid simir siiya mid garaayida siiya mid biyo isiiya booyada iigu dhaamiya mid shidaal iigu shuba mid qofba waxbuu iigu deeqay maanta cisbitaalkaygaasi muu dhamaadeen berigii haddii aanay ganacsatadaasu aanay ii gurmateen qalabka dhismaha i siiyeen iigu deeqeen xirfadla yaqaan oo iyagu u shaqeeya ii soo direen oo aniga hawla ii qabteen marka waxaan leeyahay cisbitaalkan maanta iima suura galeen waxaa maantada tanla hadlayo waxaan ganacsatooyinkaa oo iga codsaday aan magacyadooda aanaan sheeg sheegin laakiin de ilaahay xagga ilaahay u xisaabsan booyada cisbitaalka u dhaamisa mid kamida ay siiyey generatorka lifeka aan u shido dad kale ay siiyeen hashan quraaradan caruurta dhicsidaa lagu kululeeyo ee la geliyo kuleylka ah ee neefsiga u fududaysa dad baa iigu deeqay waxaa baabuurka saxaafka ah ee laga duugoobay isagaba deeq buu ahaa maanta imika waxaan dhisaa jaamacadii baan islaahay kordhi sagaal boqol iyo in ka badan arday baa dhigata meel aan kala fadhiisiyo waan la ahay waxaan islaahay fasallo kordhi waxaan u baahdaa in gacan la isiiyo waxaan u baahdaa biyo la isiiyo waxaan u baahdaa simir la isiiyo ilaahay maa sacbada hoos dhigaa wixii ilaahay uu iigu soo dhiibana de way ii yimaadaan wixii kalena in indhayn kuma lihiin de waxaan ilaahay waan ka baryaa in ilaahay ilaa qalbigooda naxariis ugu beero ummadaa u baahan ee ay awooda dhaamaan way aan siiyo hadalka sheekh nuur baaruud sida ugu habboon ee wax laydinku deeqi karo sida laydinla soo xiriiri karo bal iyadana tafadal aan fursadda ku siiye waxa weeye walaalo waad mahadsan tahay akoono ayaan ka furnay xawaaladaha waaweyn sida dahabshiil oo kale salaam bank al amal premier bank holohodan global kuwaas oo dhan akoona ayaa ka furan waana la baafiyo had iyo koor waxaa kale oo dadweynuhu hadda maalmahan waxaa wax soo dirdiraa dadweynaha soomaalida ds barada ah maanta shiinaha laygala soo xidhiiray waxay ballan qaadeen inay sabtida noo noo soo dirayaan lacag dhan laba iyo labaatan kun oo dollar waa t magaalo ku taalla shiinaha jaaliyad joogto soomaaliya iska soo aruurisay marka haddii xataa dadka badankoodu waxay yidhaahdaan akoonadaas ma garanayno ee magacaagaan kusoo diraynaa marka magaca telefoonkayga dadku inta badan ma aqaan say ku heleen way hayaan marka magacayga hadday kusoo qoraan sheekh nuur baaruud burxan hadday rabaanna guddiga badbaadinta ay raaciyaan lacagtaasi toos bay noo soo gaadhaa isla markiina waxaan ku shubaa waxaan ku shubnaa lacagtaas akoonka sidii walaalkeen sheekh axmed uu sheegay haaruunow annagu maaliyadda waxa ku saabsan saxiixa saddex qof unbaa lagu bixin karaa mar walbana bangiyadu waxay noo soo saaraan waxa kusoo dhacay meesha lacagtaas cid bixin karta oo iyo cid meel aan la ogeyn ku bixin kartaa ma jirto control adag baan saaraa yacni ammaanadaas ilaahay hortiisa inaan aakhre aanaan ku ceeboobin dadkanaga gaajada iyo silaxa u dhimanaya waxaa kaloon rabaa inaan halkan uga mahad celiyo isbitaal banaadir oo qaybka qayb isbitaalka ka mid ah aan jeclahay maalinta sabtida inuu noogu yabooyi doono laba laba iyo labaatan qol iyo konton sariir oo dadka qaxootiga ah ayaan ku daaweyneynaa ay yidhaahdeen iyo takhaatiirtii iyo kalkaaliyaashii arrintu insha allah waxaan rajayn soomaalidu inay dib iska saxdo gudi iyo dibadba fursadan anuu uga faa'iidaysanaya dadka diyaas barada ee dibadda jooga waxaan jeclahay inay inay is-abaabulaan away gabdhe waayihii aan wax aroorin jiray gabdhaha ingiriiska jooga ayaa ugu deeqsisanaa oo runtii oo ugu soomaalisanaa gabdhihii ingiriiska away maxaa ku dhacay raggii away minnesotadan soomaali oo dhan ay ka buuxdo maxaa ku dhacay minnesota lacag maxay usoo diri la-yihiin maxay isu abaabuli la-yihiin waxa weeye gobolada maraykanka ee tirada badan ama canadaba soomaali badan baa joogta waxaan ka codsanayaa inay is abaabulaan dadka nugul marka boosaaso culummadan ay dadka soo dhoofinayaan dadka nugul lacag la-aan inay kusoo qaadaan diyaaradaha soomaaliyeed oo lacag la-aan dadkii xamar ku keenaan wixii koonfurtan raba taasoo shirkadaha diyaaradaha waan xasuusin lahaa haarun aad baad umahadsantay aad iyo aad baad u mahadsantaha intaan cabdi cali faarax siine hadalka u dambeeya sheekh axmed yuusuf daad adinkana dadka raba inay wax idin tiraan sidee bay idinkula soo xiriiri karaan haarun macruufow xaqiiqadii aada iyo aad baa culays u jiraa waxaad garanaysaa haddee maalin walba waxaa timaad lown saddex kun oo qof wadda xerada aan ku xarayna kun qof ka badan ma qaado xaqiiqadii magaaladu waa kulushahay oo afartan iyo shan digrii bay gaadhaa boosaaso culays badan baana haystaa oo xagga howlaha ah welina dadkii waa soo socdaan waxaad ogtahay meesha keliya ay soo maraan sida qaalibka ah waa boosaaso oo mukulla boqolaalka kunoo jooga boosaasa u dhow laba iyo toban saac bay imaanayaan dadkaasna kuwa sokor qaba iyo kuwa waxay u badan yihiin dad aada u tiro badan oo u dhibaataysan marka waxaan leeyahay soomaali walaalaha soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba waxaan leenahay de ilaahay subxaana watacaala khayr badan allah idin siiyo haddee allahu fii cawna alcabdi ma kana alcabdu fii cawni akhiih cinwaankaas qaata walaalihii sida aada wanaagga u samayn jirteen gurmadka usoo dadaala dadaalkana kordhiya waxaan ku khatimayaa ummadii wax la baxday allaha barakay gudo iyo dibad khayr allaha siiyo gaar ahaan shacabkii puntland iyo ganacsadadii oo ay hogaaminayso dawladda oo madaxweynaha kaya cabdiweli maxamed cali gaas khayr allaha siiye dee dadaalkaasna waxaa le ilahay hau barakeeyo meeshana kasii wada culamada sheekh nuur baaruud dadaalkay wadaan waxaa le allaha barakeeyo oo khayr badan allaha siiye waa sheekhen aan jecelnahay hadda camalkaana ilaahay waxaan weydiisanaa inta wax bixisay inta bixin doonta janna fardows allaha geeyo dadka walaalaheena dhibaataysan dhibta allah ka dulqaado kan buka allah caafiyo kan dhinta allah unaxariisto kan waxa weeye cadow ka baqa allah ka badbaadso hadda waxaan le walaalihiin waa idin sugayaan howlkama daalow weli waa hogadin waay aad baad u mahadsan tahay Aan cabdi cali faarax adi haddaan kusii hadalka u dambeeya ganacsatada iyo dadka wax haysta een, maxay u baahan yihiin inay sameeyaan si xilligan adag dadka gacan loo siiyo waxaan ka codsanayaa soomaalida wax waad bixisaa wayna isjecel yihiin waana dad fiican laakiin qiyaasa meesha ka jirta ma qiyaasi karaan malaayiin aa loo baahanya marka la leeyahay toban kun oo qof ayaa waxaa keeni al boosaaso la geeyey eh, laba bil gudahood ilaa laba boqol oo kun oo qofaana meesha joogta toban kun oo qof reer boosaas way dadaaleen saraaxa duudig ay saareen reer boosaas isii ka daawanaya waaya dadka siday kan biyaha wada kan rooti rootiga wada kan wada caanaha ka daba wada si niyadna ay soo dhaweeyeen reer somalilandna markii hore dacayd baana suuqa la geliy iyo wax yar oo oo hal nin wadanba dhan mamba keli kariyo kama hadli kariyo shacabka reer somaliland waxay dhaheen abdi marka kuwa open open hour eh, waxaa kugu soo wa- kugu soo furi doonaa gacmo dhow gacmo fura kugu soo dhaway doonaa Eh, dekedda waa isticmaali kartaa waa free wax xataa free boortay ku tahay dadkan waad keeni kartaa ay soo dheen marka ayla soo hadleen ganacsada markabka adinkaa iskale shacabka soomaaliyeed iskale waa markab soomaaliyeed hadda boosaaso yimid tiriisa dambe berber u tegi doona insha allahu tacaala oo culayskii hal meel ma saari doono shirka- shirkaadka diyaaradahana waxay ballan qaadeen in ilaa xad wax alla wax jilicsan inay free ku qaadi doonaan ayay ballan qaadeen shirkaadka diyaaradaha marka waxaa weeyaan codsigayga waxaan kusoo koobayaa ganacsatada soomaaliyeed meel kasta ay joogto ama dibad ha jirto ama guud ha jirto baahidisa loo maleena waa ka badan tahay boqol kun iyo laba boqol oo kun dadkaan makaafinayso qof waliba waxay haysata nus ha ku sadaqaysta walaaleedaan leh barnaamijkii faaqidaada toddobaadkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa adna aadan ismaaciil oo aasaastay cisbitaalka iyo jaamacadda edna aadan sheekh nuur baaruud gurxan guddoomiyaha guddiga badbaadinta iyo samata bixinta sheekh axmed yuusuf daad guddoomiyaha guddiga gurmadka qaxootiga yeman iyo cabdi cali faarax oo ah ganacsada soomaaliyeed kuna nool dalka yeman dhowaanna ku deeqay markab soo daadgureeya dadka soomaalida ee ku sugan dalka yeman inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf oo inala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socotayna waa v o a haatana kenya weerarada kooxaha islaamiyiinta ay ka geysanayaan gudaha kenya ayaa la sheegayaa inay saameeyeen ganacsiga dalxiiska ee dalka kenya guddiga qaabilsan dalxiiska ayaa sheegay in shantii bilood ee lasoo dhaafay shan iyo labaatan boqolkiiba uu hoos u dhacay arrintaasi warbixin wakaaladda reuters arrintaasi ka qortay waxaynu haysa falastiin iimaan tirada dadka booqanaya dalka kenya ayaa hoos u dhacday shan iyo labaatan boqolkiiba shantii bilood ee ugu horreysay sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka sida lagu xusay tiro koob ay soo saareen guddiga dalxiiska oo muujisay sida xun ay u dhaawacday dalxiiska dalka kenya weerarada ay kooxaha xagjiriinta ah ka wadaan qaybo ka mida kenya oo weeraradoodana ay ku dileen boqolaal qof dalxiiska ayaa dhaqaale xoogan u ahaa ganacsiga wadamada ku yaala bariga afrika waxaana dalxiisayaashu ay door bidayeen xeebaha quruxda badan iyo goobaha lagu daawado xayawaanada balse hoos u dhaca dalxiiska oo soo jiitamayay labadii sane ee lasoo dhaafay ayaa waxa uu ku qasbay dalkaasi in la xiro hoteelada qaar halka kuwo kalena la dhimay tiradii shaqaalaha iyadoo lacagta dalkaasna ay hoos u dhacday saddex ilaa iyo hal iyo bar sanadkii dhowaa oo keliya tirada dalxiisayaasha ayaa hoos u dhacday intii u dhexaysay bilihii janawari ilaa iyo mey laba boqol siddeetan iyo afar kun saddex boqol iyo saddex iyo toban qof ayaana booqday halka ay horey uga ahaan jirtay saddex boqol siddeetan iyo kow kun laba boqol toddobaatan iyo siddeed sida ay wakaaladda wararka ee reuters ay ka soo xigatay guddiga kenya u qaabilsan dalxiiska sanadkii horena waxaa jiray hoos u dhac afar iyo bar ku dhow boqolkiiba tirada dadka ka imanaya britain oo ka mida wadamada ugu badan ee dalxiiska uu ka yimaado ayaa waxay hoos u dhacday soddon iyo shan boqolkiiba halka maraykanka ay hoos u dhacday labaiyo labaatan boqolkiiba la tacaalidda ammaan darrada ayaa weli ah muhiimadda ugu horeysa ee dowladda kenya si loo xaqiijiyo ama loo maareeyo koritaanka dhaqaalaha dalkaasi iyadoo shaqooyinka la abuurayo si loo dhimo faqriga sida uu sheegay wasiirka maaliyadda ee kenya henry rotich shalay oo khamiis ahayd mar uu khudbad ku saabsan arrimaha miisaaniyadda dowladda jeedinayay haddaba brofeysar cabdiwahaab sheekh cabdisamed wuxuu wax ka dhigayay jaamacadda nairobi ee dalka kenya waxaan wax ka weydiiyey ugu horeyn brofesor cabdiwahaab bal inuu noo sharxo saameynta dalxiiska hoos u dhacay uu ku leeyahay dhaqaalaha kenya horta een, waxaad moodaa runtii in gobolkan xeebta ah gobolka micnaha dalxiiska loo taga ee inta badan dhaqaalaha ugu badan ee dalxiiska wadanka uu ka soo galo in yacni dibadhac dibadhac dhaqaale oo fara badan uu ku imaaday ama dalxiiskii macnaa uu runt- runti runtii uu xirmay taana waxaa keenay yani amni darada yani ka jirta gobolka isaga iyo gobolka waqooyi bari ee dalka kenya taasoo lagu eedeynayo in ururada islaamiyiinta ee xagjirka ay ku badanayaan isla markaana runtii saldhigyo ay ka samaysanayaan al-shabaab marka hadda baajidka uu akriyey yani wasiirka yani maaliyadda wuxuu wuxuu baajid ku sheegay inuu kordhiyo micnaha yani baajidka ugu talagalay boliiska iyo militariga si markaa uu abuuro jawi nabadeed oo dadka micnaha dalxiisayaasha ay ku iman karaan gobolada xeebta ay ku iman karaan isla markaa dadka yani doonaya inay maalgashaan dadka maalgashadaanna ay maalgashi ku samayn karaan marka bajedka macnaa dhinaca amniga ee hadda hadda la gelinayo waxa uu ka badan yahay yani bajedka ay geliyaan wadamada jiraanka sida yani uganda iyo tanzania iyo rwanda marka laisku daro waxaa moodaa inuu ka badan yahay bajedka kenya hadda ay gelinayso dhinaca amniga marka waxaad waxaad marka dareemaysaa sida kenya uga go-on tahay inay soo celiyaan amnigii iyo dalxiiska dalka maxaa yeelay dalxiisku waxa uu kamid yahay meelaha ugu badan ilaha dhaqaalaha dalka uu ka soo galay uu kamid yahay kenya waxaa ka dhacay weerare isxigxiga oo ay kooxda al-shabaab ku qaada dalkaasi labadii sano ee lasoo dhaafay kooxo hubaysan ayaa weeraray mool weyn oo ku yaala bartamaha magaalada nairobi sanadkii labadii kun iyo saddex iyo tobanka magaalo xeebeedyada dalkaasi ayaa waxaa ka dhacay weerar kala duwan bishii abriil ayaa kooxda al-shabaab waxay weerar ku qaaday jaamacadda gaarisa waxaanay ku dileen ilaa iyo afar boqol oo qof
aad ayuu mahadsantahay falastiin axmed iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasi wakaalada reuters halkaad kala socoteen waa v o a markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka xuseen barre aadan ayaa noo soo diyaariyey waa kan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka dalka turkiga waxaa toddobaadkan ka dhacday doorashadii baarlamaanka waxaana lama filaan noqotay in xisbiga awoodda badan ee dhinaca islaamka u janjeera ee a k b ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha dalkaasi rajab tayib erdogan uu ku guulaysan waayey aqlabiyaddii uu filayey si uu u soo dhiso xukuumad cusub islamarkaana madaxweynaha loo siiyo awood dheeraad ah xisbiga a k b oo talada soo hayay saddex iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ayaa helay wax ku dhow boqolkiiba koob iyo afartan halka uu xisbiga cusub ay leeyihiin kurdiyiintu ee b d b u helay boqolkiiba saddex iyo toban oo u dhiganta sagaal iyo toddobaatan kursi oo baarlamaanka turkiga ah arrintan ayaa waxaa haddaba inoo faahfaahinaya nuur xasan bukhaari oo ah suxufi madax bannaan oo ku nool dalkaasi turkiga haatanse booqasho ku jooga dalkan maraykanka isbedelada dhacay runtii waxa ay ahaayeen kuwo aanan la filaynin oo la yaab ku noqday taageerayaasha xisbiga eki barty islamarkaana farxad geliyey taageerayaasha axzaabta kale gaar ahaan xisbiga cusub ee taageera dadka kurdiyiinta ah ee ku nool dalka turkiga kurdiyiinta horta si weyn ugama aysan dhex muuqanin siyaasada dalka turkiga tan iyo markii ay bilaabeen maaragta dhaqdhaqaaqa ah in ay doonayaan in ay helaan maamul gooni ka ah kan turkiga ah marka sanadihii lasoo dhaafay waxaa socday maaragta wadahadalo iyo wadaxaajood kurdiyiinta dhexdooda ahaa iyo weliba wadaxaajood udhexeeyey maaragtay dowladda turkiga oo ahaa in maaragta nimanka hubka wada ee kurdiyiinta ay hubka dhigaan marka waxaa kaloo jiray baaqiyo ka yimid cabdalla ojalan oo ah ninka maaragtay ay ku daba saftaan ama hogaamiyaha kurdiyiinta oo iminka u xiran dowladda turkiga ah wax baaqaas uu ahaa in ay nabadda qaataan kurdiyiinta marka marka dhankaas laga eego xagga nabadda ayay la dhihi karaa ay usoo jihaysteen ta kale waxaa jiray in siyaasiyiinta kurdiyiinta ah dhammaantoodba ay go-aansadeen in ay door mug leh ka ciyaaraan markan siyaasada dalka turkiga labada kun iyo laba iyo tobankii ayay markii ugu horreysay xisbiga hadda soo galay baarlamaanka ayay aas-aaseen kadibna waxa ay go-aansadeen in codadka ay siin jireen dhammaan axsaabaha kale ee turkiga ah in ay u wareejiyaan xisbigan marka taa ayaa la dhihi karaa waa ay keentay in ay guul weyn kasoo hoyaan oo ay soo galaan baarlamaanka dalka turkiga marka ugu horreysay dalka turkiga taariikh ahaan waxaa jira loolan siyaasadeed oo u dhexeeya axsaabta cilmaaniga ah ee taageersan in diinta iyo siyaasadda lakala saaro iyo xisbiga talada haya oo aaminsan fikirka islaamiga ah taasi oo saamaysay siyaasadda waddankaasi waxaa jira loolan xoog leh oo ka dhexeeyey saddexda xisbi oo ugu waaweyn oo ah xisbiga talada haya xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee ekbart xisbiga maaragta jamhuuriga ah oo ah xisbigii uu lahaa ataturk iyo xisbiga saddexaad oo ay leeyihiin dadka qowmiyiinta ah ee aaminsan in ay maaragtay ku faana turkinimada ee nationalistiga ah marka loolanka ugu weynaa waxa uu dhex maray tobanka sano ee lasoo dhaafay maaragtay saaxadda siyaasadeed ee dalka turkiga ayuu ku dhex maray saddexdaas xisbi laakiin waxaa guulaysanaya mar walba xisbiga talada haya ee akbarty oo xitaa meesha ka saaray maaragtay awooddii militarigu ay lahaan jireen waxa uu daciifiyey awoodihii kale ee dheeraadka ah oo ay lahayn cilmaaniyiinta waxyaabaha uu ku guulaystay ee ay aada ugu taageereen dadka turkiga ah waxaa kamid mid ah dhaqaalaha oo uu erka gaarsiiyey xisbigan waxaa kale uu maaragtay ka qaaday awoodo xagga maaragtay saarnaa dumarka gabdhaha wax ka barta jaamacaadka ma ma ma loo ogolayn inay xirtaan xijaabka gudaha jaamacadda xisbigan ayaa ka qaaday sidoo kale labada kun iyo saddex iyo tobankii waxa uu ku guuleystay in shaqaalaha u shaqeeya dhammaan dowladda ee ee dumarka ah in ay xiran karaan xijaabkooda halka awal maaragta arrintaas ay ka diidi jireen axsaabta kale marka ay talada hayeen natiijada ka soo baxday doorashadii baarlamaanka ee turkiga ayaa keentay in xisad siyaasadeed ay ka abuuranto waddankaasi iyadoo uu taagan yahay ismariwaa siyaasadeed oo arrintaasi la xidhiidha maadaama oo aanay jirin xisbi keligii soo dhisi kara xukuumad arrintan waxaba ka hadlay marka ugu horreysay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayyib erdogan oo aanan weli dadka la hadlin xaflad qalinjibin lahayd oo arday caalami ah oo dalka turkiga wax ku barata ay ku qabsadeen ankara ayuu ka hadlay waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in dhammaan axsaabta siyaasadeed ay dhinac iska dhigaan colaadaha dhexdooda ah ama ay u qabaan xisbiga talada haya waxa uu ku booriyey in sida ugu dhaqsaha badan laga shaqeeyo in lasoo dhiso dowlad laakiin dadka falanqeeya siyaasadda waxa ay leeyihiin arrinta ugu ugu muhiimsan iminka miiska saaran waxa weeyaan in xisbiga taladahaya uu galo dowlad maaragtay isbahaysi ah ama dowlad wadaag waxaana loo badinayaa xisbiga qowmiga ah maadaama xisbigaas uu yahay xisbi aanan jeclayn dadka kurdiga ah ama xisbiyada kaleentood in uu ku biiri doono maaragtay xisbiga iminka taladahaya si ay usoo dhisaan dowlad wadaag guud ahaan waxaan dhihi karnaa weli siyaasaddu turkiga ma fadhido laakiin muddo shan iyo afartan maalmood gudahood ah ayaa la filayaa in ay ku dhawaaqaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelya
xuseen barre aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi umuuraha islaamka halkaad kala socotaana waa v o a washington qalbigaa ku tabaya heesta la yidhaahdo xuseen yaa ku luuqeeya waa fanaaniinta samsom roble iyo cawaale aadan heeskaasi qalbigaa ku tabaya ayaynu kusoo gebagabaynayna baahinteenii idaacadad oo idinka imaanaysay v o a tan iyo kulanti dambe oo anigoo xuseen barre iyo falastiin iimaan iyo dhammaan v o a dan lesaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.